Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maalintii labaad si weyn loogu dabaaldegay munaasabadda Ciidul Adxaa iyadoo goobaha loo dalxiis tago lagu arkayo waalidiin carruurtooda la damaashaadaya isla markaana sawiro la galaya. Goobaha loo dalxiis tago iyo goobaha lagu cunteeyo ee magaalada Beledweyne ayaa laga dareemayaa damaashaadka Ciidul Adxaa. Qaar ka mid ah bulshada magaalada Beledweyne ayaa raadiyo Beerlo ugu warantay sida ay maalintii labaad ee Ciidul Adxaa u ciidayaan.
waa dhawaa magacayga waa sunus cabdulaahi jaamac Een, maasha allah waa iska ciideysanay ciidul adxa maasha allah waa ku ciideysana shalay waa ciideysana maanta waa maalintii labaad waa iska baashaaloona iska hilibaysanoonaa waxaa ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada beledweyne bashbash iyo barwaaqo walaa alxamdulilah reer beledweyne waxaa dhahaa kuna camtu waa antu bilkhayr ciidan ciideeda kaleeto bashbash iyo barwaaqo ilaaha nagu wada gaarsiiyo dhammaanteen waxaa waaye caafimaadku waa shay qaaliya intaa ayakoo kasii fiican ilaahay inuu gaarsiiyaa rajeena maasha allah waa dhowahay magacayga waa sikriye cali jooga beledweyne Een, kun koo jeer oo ku faraxsanahay maadaama marola ay igu soo booqato xarunteyda Een, maasha allah si wanaagsan Een, kulli caam wa antum bikheer dadka waxaan leeyahay marka kole ciid wanaagsan dhammaan ummadda soomaaliyeed kulli muslimiinta maasha allah si fiican haa shalay iyo maanta isu kaymid alxamdulilah ilaa maadaas iskale magacayga xabsi ibraahim maxamed waxaan ka mid ah dhallinyarada magaalada beledweyne ku nool shalay waa ciideysanay alxamdulilah maanta waa ciideysanay aadoo weyn shalay iyo maanta waa iska baashooloynoo hilib marka waxayna leedahay ciid wanaagsan Magaalada Beledweyne ayaa waxaa laga hirgeliyay goobo badan oo loo dalxiis tago taasi oo loogu talagalay inay bulshada magaalada ku damaashaadaan maalmaha ciidda.